alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى allahu عalى nabiyina mxamedi wعalى alihi waصaxbih wslama tasliima kaiira darsigeenu shalay waxaynu qaadanay qisa macnaha ma hiya qisa maxaa qisa lalaamaha su-aali nacam alإkhbaaru cama sabaqa min xawaadiثa waacmaal sax waaye in laga waramo wax hore u dhacay dhacdooyinah amaba se camal ah cidi ay samaysay qur-aanku macnahaas uu isticmaalay qisada waayo ma aladii tatamayazu bihi qisasu اlqur'aani waالsunna qisooyinka ku soo arooray qur-aanka iyo xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam maxay qisooyinka kale kaga duwan yihiin ay kaga soocayin su-aal aye waa xaqiiqo nacam qisooyinka qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray kulluhaa sidqun dhammaanteed waa run maaha qisas samaysa ama qiso aan la hubin maaha hadi waaxida haaniya qisas اlqur'aan nacam axsan اlqisas nacam waa qisooyinka kuwa ugu wanaagsan haddii laga ego xagga ereyada iyo balaaqada iyo haddii laga ego xagga macnaha y haddii laga ego xagga qaradka iyo maqsuudka laga leeyahay waa axsan اlqisas ayb ثaaliثa qisas اlqur'aan wاlxadiiث fiiha acdamu cibra saad sheegtay cibrada u weyn baa ku jirta oo qisas kale laftooda waa lagu cibro qaadan karaa qaarkood laakiin cibrada ugu badan waxay ku jirtaa qisas اlqur'aani wاlxadiiث waayo qofka muslimkaahi muxuu ka faa'iidayaa qisooyinkaa markuu maqlo maada yatacalamu minhaa muxuu ka baranaya fadl khaalid ysdaadu biha iimaana iimaan ayuu kororhsanaya iimaan biاllah iimaan birasuuli iimaan biاlqur'aan hadi waaxida haaniya aلصabru yatacalamu minha aلصabra wuxuu ka baranayaa qofka muslimkaah sabirka qisas badan waxay ka waramayaan dad saalixiinah ambiyaa iyo dad kale oo dhibaatooyin ay ku dhaceen fasabaruu fakaanat caaqibatu maxmuuda ciribtoodii dambe ay noqotay mid fiican ثaaliثa aye الثabaaت calى الxaq kula nqus عalayka min أnbاء الرuسل ma nuhabiت bihi fu'aadaك culuو الhimة inuu khayrka iyo waxa wanaagsan oo dhan hansare u lahaado qofka muslimkaa meel sare mid hiigsanaya inu noqdo waxaanan sheeginoo fawaa'idda qisaska ka mida oo mar dambe markaa igu soo dhacday alqisas alqur'aaniya والnabowiya waa min asaalibi aلdacwaةi ilى اllahi tabaaraka wa tacaala waana min akari alasaaliibi ahara fi quluubi الnaas wadooyinka loo maro dacwadda iyo fariinta ilaahay dadka in la gaadhsiiyo ayay qisadu ay ka mid tahay weliba wadooyinka ugu raadka badan hase haatee culimmadu waxay idhaahdaan waxaa loo yaqaano qisada marka dacwad ahaan loo isticmaalayo waa in shuruud loo ego shuruudda waxaa ka mid a ataxaqu min hubuutiha qiso sugan waa inay tahay oo qiso beena ama qiso inay sugan tahay iyo in kale aan la kala ogeyn dadka in lagu waaniyo maaha gaar ahaan haddii qisada loo nisbaynayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waay maxay noqonaysaa kadib cala anabiyi calayhi salaatu wasalaam nebigii in lagu been abuurtay haaniyan qisada waa in loo sheego calaa sabiili alictibaari waalwacd maaha in sheeka ahaan un loo sheego waa in loo sheego qaab midhayn kara dadku inay ku cibro qaataan oo ay ku waantoobaan in markaa dadka lagu waaniyo oo dacwadda loo isticmaalo qisaska aan ansixin ama makduubka ah ee samayska ah ama waaninta dadka in loo isticmaalo culamaa ulislaam aada bay uga digi jireen qasaasiin baa la odhan jiray dadka xadiidka tabiye un iyagoon u kala eegin miyuu nebiga ka sugnaaday mise kama u sugnaan dadka qisada ay maqlaanee la macaanaataba isticmaala fi dacwati ila allah wakhtigii cumar ibni cabdilcasiisna waaba la xidhxidhi jiro jeelkaa la dhigi jiray dadka noocaasa waayo dadka ayay luminayaan waddada saxda ay seejinayaan waxaan diinahayn bay diin uga dhigayaan waa iska nugta ariifa imaamkii la odhan jiray alacmash sulaymaan ibnu mihraan culimada xadiidka ayuu ka mid ahaa weliba aadka ugu xeel dheera cilmiga xadiidka aada looga qaato nin baa masaajidka ka istaagay qisaska akhrinaya aan sal iyo raatoona aan lahayn isaguna dee waa imaam xadiid oo waxaa sugnaaday iyo waxaa kale aad buu kala yaqaan acmashna wuu kaftan badnaa oo hadee jeraale waxaa fariimaha uu doonaya inuu gudbiyo kaftan qaab kaftan oo kalaa buu ku tabin jiray xaggaasuu isaga sii jeesto wuxuu bilaabay inuu kilinkiladii sarrifo timihii kilinkilada kaga yaalay inuu iska rifaabuu bilaabay acmash sheekhii weynee caalimka ahaa kii qasaaska ahaa ee qisaska akhrinaayee dadka ku waaninaayey ayaa ihi undur ilaa haada amaa yastaxi bal ninkaa weyn eega wuxuu samaynay maanu xishoonahayn wacdi baa socdoo dadkii baanu waaninayna isaguna wax kalu ku mashquulsanya farahabu kula jira acmash wuxuu ku ihi ninkii yaa haada ana fii sunna aw ana calaa sunna wa anta calaa bidac tan anigu aan wada waa tii sunnaha ahayd nebigu alayh isalaatu salaam ina faray natfu libt aduu tanaad wadaana waa bidca weeye waxaan diin ahayn baa dadka diin uga dhigaysa markaa sunnihiina waad igula yaaban tahay bidcadana iskula yaabi mayse waayo darsigeenna maanta sidii aynu shalay ku ballan qaadnay waa qiso ka mida min acjabi qisasi alqur'aan wasunna qisooyinka qur-aanka iyo sunnaha nebiga ku soo arooray kuwa ugu la yaabka badan bay ka mid tahay wa fiiha min adduruusi waalcibari waalcidaati maa yastafiidu minhu lmu'minu iimaanan wa camala saalixan waxaa qisadan aynu sheegi doono ku jira duruus fara badan waxaa ku jira cibrooyin waxaa ku jira waanooyin qofka muslimkaa ee si dhaba u dhegaystay qalbiga u fura oo ka kororsanayo iimaan iyo camal saalix oo wanaagsan oo ilaahay subxana wa tacaala u dhoweeyey qisadani qur-aankoo qura kuma aanay soo aroorin bal qisadani waxa ay ku soo aroortay fi اlqur'aani wa fi الsunna labadaba qur-aankana waa lagu sheegay axaadiidta nebigana calayh الsalaatu wasalaam meelay kaga xusan tahay waa qisaةu nabiy llaahi ayuub calayhi الsalaatu wasalaam aynu odhan karna waa imaamu saabiriin marka qisadiisaa la eego dadka sabra ee طaacada iyo cibaadada ku sabra xumaanta ka sabra dhibaatooyinka iyo masaa'ibta ku dhacda u sabra ee qalbigoodu aanu ka cadhoon ee ilaahay aanu ugu cadhoon wax sharciga ilaahay khilaafsanna aan ku hadal aan samaynna marka ay musiiba ku dhacdo dadkaasuu hormood iyo iimaam u yahay nebiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam qisadiisu waxay laabqaboojin u tahay iyo sabirsiin qof kasta oo muslima oo masaa'ib waaweyne ay ku dhaceen adduunyada dusheeda inta uu joogo kaana saxiixan famarid uu caafimaad qabay qurux iyo caafimaad buu ku raaxaysanayay markaasaa xanuun loogu bedelay wa kaana haniyan faftaqar maalqabeen buu ahaa xoolo badan haysta faqri iyo faramadhnaan buu mar qura xoolihii ka soo istaagay wa kaana daa ahli wa walad reer buuxa buu ahaa xaas buu lahaa awlaad buu lahaa famaata jamiicu awlaadihi ubadkiisii oo dhan ayaa dhintay wuxuu noqday qof bilaa caruura wamaca dalika sabra sabra jamiila sabir aada u qurux badan buu sabray ilaahay kama caban qadarka uma cadhoon wax khaldan kuma hadal arrintaas sabab ugumay noqon in ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa u khilaafo bal intaaba arrin kale oo saddexaad oo dhibaataaba u wehelisay arrintaas oo ah dadkii ka ag dhowaa oo dhan markuu xoolaa haystee uu quruxda badnaa markuu xanuunsadee faqiir uu noqday bilaa ubad uu noqday dhammaantood ama badankoodii waa ka yaaceen inay la joogaan oo ay rogrogaan oo ay caawiyaan waa u adkaysan waayeen maalinba qof baa ka tegaayey falam yabqa macahu ilaa rajulaani wamra'atuhu laba nin oo walaalihiia iyo xaaskiisii mooyaane dadkii cidi kagamay soo hadhin nabiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid ahaa ambiyada ilaahay subxana wa tacaala uu ku maamuusay waxyiga ilaahayna taa qur-aanka waa ku sheegay rabbi subxaana wa tacaala waa ka yidhi ina awxaynaa ilayka kama awxaynaa ilaa nuuxin wاlnabiyiina min bacdih وأوحyna إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأyuب ويuنس وهاaruن وسلaيماn إلahay waxa uu ku daray أنbiyadaas uu waxyooday ee نeبi mحamed عaليه الصلاaةu وسلام ka horeeyey ee ilaahay نebigeena u sheegay inuu tusaale fiican ka dhigto نebiيuلaahi أyuب dhinac kale hadii la agga naصبkiiyo abtirsiinta huwa min ذuriyaةi نabiy الlahi إبراهيم wuxuu ku abtirsanayo uu ka soo jeeday nebigii ilaahay ee imaamka muwaxidiinta ahaa abulambiyaana ahaa waa nabiy llaahi ibraahim ilaahay baa wuxuuhi wahabnaa lahu isxaaqa wayacquub kulan hadayna wa nuuxan hadayna min qabl waa nebi ibraahim buu ilaahay ka waramaya nebi ibraahim waxaan u hibaynay buuhi ilaahay isxaaq iyo yacquub labadoodaba waanu hanuunin nuuxna waanu hanuuninu ilaahay ilahay wuxu nuuxna waanu hanuuninay horti nabiyullaahi nuux nebi ibraahim waa ka horreeyey wa min duriyatihi nebi ibraahim tafiirtiisii waxaa ka mid ah iyo faraciisii daawuuda wa sulaymaana wa ayuuba wa yuusufa wa muusa wa haaruun kulluhu min duriyati nabiy llaahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam qisada nebigan ilaahaye ayuub qur-aanka laba meelood baa lagu sheegay oo isku macno dhow fii suurati اlambiya ilaahay subxana wa tacaala uu ku sheegay wa ayuuba id naadaa rabbahu anii masaniya اdur waanta arxam الraaximiin nebi ayuub qisadiisii xus baa nebi maxamed lagu yidhi wakti uu rabbigii u dhawaaqay isagoo dhibaataysan ilaahayna uu ku baryey xaaladda adaga uu ku jiro ilaahu dhibaata ay taabatay buuhi adiguna kuwa naxariista ka u naxariis badan baa tahay ilaahu dhibka iga dulqaad fastajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min dur ilahi wuxu uhi ducadii waanu ka aqbalay dhibaatadii haysteen waanu ka faydnay wa aataynaahu ahlahu caruurtiisii uu waayey ayaanu siinay wa milahu macahum weliba waa loo laban laabay oo intii markii hore tiradoodu ay ahayd oo laba lagu dhuftay bay noqdeen raxmata min cindina arintaasi waxa ay ku ahaatay ku timi naxariis xaggeega ka ahaatay buuhi ilaahay wa dikraa lilcaabidiin arrintaasi waxay waano iyo cibro u tahay iyo mid wax lagu qaato wax lagu xusuusto addoomaha ilaahay caabuda ee saalixiinta ee toosan mar kale ilaahay qisada nabiyullaahi ayuub wuxuu ku sheegay fii suurati saad isagoo nebigeenni moxamed la hadlayo rabbi wuxuu yidhi wadkur cabdanaa ayuuba id naadaa rabbah annii massaniya ashayطaanu binusbin wacadaab waxaad xustaa nebigii ilaahay addoonkii ilaahay ayuub wakhti uu dhawaaqay isagoo ilaahay subxaana wa tacaala baryaaya shaydaan baa dhibaato iyo cadaab itaabsiiyey buuhi dhibaatadii ku dhacday iyadoo ilaahay uu qadaray haddana ilaahay subxana wa tacaala umuu tiirin oo aadaabta ayay ka mid tahay taas nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam waa ka yihi washaru laysa ilayk sharka iyo xumaanta ilaah adiga laguma soo tiiriyo waa laga edebsadaa rabbi subxaana wa tacaala urkud birijlika hada muqtasalu baaridu wa sharaab ilaah wuxuu uhi waxaanu ku nidhi lugtaada daciifka ee taagta daran dhulka ku dhufo halkaaad ku dhufatee waxaa ka soo bixi doona biyo qabow oo ay tahay inaad ku maydhato aada cabtana wahabnaa lahu ahlahu wa milahu macahum ilahay wuxu uhi waan u soo celinay ubadkiisii iyaga in leegna waanu ugu daray raxmata mina wa dikraa liuli lalbaab bal u fiirso arrintaasi ujeeddada ama sababteedu waa maxay koow waa raxmad ilaahay bay ka dhalatay laba ilaahay wuxuu doonaya inay cibro iyo waana u noqoto dadka caqliga leh wakhud biyadika diktan fadrib bihi walaa taxnath inaa wajadnaahu saabira buuhi ilaahay subxana wa tacaala waxaanu ku ogaanay inuu yahay addoon ilaahay oo sabra nicma alcabdu inahu awaab alla addoonku wanaagsana ah waa mid allow noqoshadiisa iyo toobadkeenkiisu aad iyo aad uu badan yahay waa ayuube calayhi salaatu wasalaam nabigeenni maxamed calayhi salaatu wasalaam qisadaasi ayuub wuu ka waramay iyada oo weliba faahfaahin intaa qur-aanka lagu sheegay ka badan wadata abu yaclaa wariyey wa kadalika abu nucaym biisnaadin صaxiix min xadiidi anas bni malik radia allahu canh wuxu uhi anas bnu malik أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل إن نبي اللhi أyوب لبث في بلائه ثمانية عشhرaة سنة نبiي للaahi أyوب dhibaatadaasi ku dhacday oo xanuun leh oo فqri leh oo ubadkiisii oo waaye leh ilaa ay sheegaan مفasiriintu xanuunku inaanu badbaadin xubin xubnihiisa ka mida marka laga reebo qaلbiga oo wax ku kala garanayo garaadkiisa uu ku joogay iyo carabka oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xusaayey oo rabbi uu ugu cibaadaysanayey muddadu inay aada u dheerayd buu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam siddeed iyo toban sannadood buu imtixaanka ku jiray maaha maalin maaha toddobaad maaha bilo maaha sannado kooban waa siddeed iyo toban sannadood farafadahu alqariibu waalbaciid waxaa iskaga tegay oo inay caawiyaan diiday oo ay dul joogaan dadka kuwii u dhowaa iyo kuwii ka foga ilaa rajulayn min ikhwaani laba nin walaaladii ka mida mooyaane kaana yakduwaani ilayhi wa yaruuxaan galabtiina mar bay u iman jireen subxiina mar bay u iman jireen sida qisada xagga dambe kaga jirta xaaskiisu iyadu kama aanay teginba mar walba waa dul joogtay iyadu laakiin labada nin subaxiina mar bay u iman jireen galabtiina mar bay u iman jireen iyaga laftoodii baa daalay markii wakhtiga aada iyo aada u dheeraaday midkood baa maskaxdii aada uga shaqaysiiyo wuxuu isweydiiyey addoonkan ilaahay ee muddadaa dheer dhibaatadu ay haysatay talow muxuu sameeyey arrintani dembi la-aan may dhicin buu is yidhi fqaal axaduma lisaaxibihi data ywm taclam wallahi laqad adnaba ayuubu danba ma adnaba axadu min alcaalamiin midkood baa kii kale wuxuu ku yidhi ayuub wuxuu dembaabay dembi axad khalqiga ilaahay ka midii aanu dembaabin haddii kale maxaasan loogu galay faqaala lahu saaxibu wamaa daak oo arrinta xaggaad ka keentay buu yidhi maxaa sababay inaad sidaa tidhaahdo qaala mundu amaaniya cashraa sana lam yarxamhu اllahu fayakshif maa bihi sideed iyo toban sannadood baanu ilaahay u naxariisan buuhi oo dhibaatada haystaanu ka dulqaadin taasaa daliil igu ah dembi weyn oo isaga mooyaane cid gashay aana jirin inuu galay falamaa raaxa ilaa ayuub lam yasbir الrajulu xataa dakara dalika lahu goor galabnimaa markay u tegeen nabiyullaahi ayuub kii warka loo sheegay warkaa waa qarin kari waayo waa xajin kari waayo nebi ayuub buu sheegay oo dhibaato kale addoon ilaahay oo sidaa u dhibaataysan oo haddana dadka ay leeyihiin waxaasi waxaa u sababay dembi weyn oo galay faqaala ayuubu laa adri maa taquuluun wallaahi waxaad sheegaysaan aan waxba kama ogi dembi aan galay oo aan ogahay ma jiro غayra ana اllaha tacaalى yaclamu anii kuntu amuru birajulayn yatanaasicaan yatanaasicaan wuxuu sheegay dabeetana inuu dembi weyn oo cidiba aanay gelin inuu galo hadalkeeda daaye inuu ahaa axada cibaadi اllah almucadimiina lilah alcaarifiina lxaqih qofka muslimkaana way u bannaan tahay marka la tuhmo tuhmad beena inuu sheego wanaagyadiisa iyadoo ujeeddadu ay tahay tuhmaddaa beentaa inuu iska difaaco ee ujeeddadu aanay faan ka ahayn iyo istusnimo oo nebiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam markii saddex nin ay yimaadeen guryihiisii ee cibaadadiisii ay waraysteen ee markii loo sheegay fakaannahum taqaalowha waxaabaad moodday inay cibaadadii nebiga yaraysteen idhahdeen waa yar tahay intani laakiin nebiga way iskaga filan tahay maadaama dembigiisii horiyo kiisii dambe la dhaafay laakiin annaga dembi horiyo mid dambena looma dhaafin oo naguma fila marka waa inaanu ka badinno nebigu warkoodii markuu maqlay wuxuu yidhi waad garanaysaan wanaaggiisuu sheegay inii la aclamukum waakhshaakum lilaah ilaahay anaa idinku aqaana aniga ayaana idinku alla cabsi badan oo baaqe cilmi ku dhisan qof ilaahay ka baqa aniga ayaa ugu sarreeya buui nebigu calayh isalaatu wasalaam marka taasoo kale uu sameeyey nebiyullaahi ayuuba wuxuu yidhi waxaa dhici wuxuu ilaahay og yahay buuhi laba ninoo muransan inaan soo mari jiray fayadkuraani illaah ilaahay bay subxaana wa tacaala soo hadal qaadi jireen oo ilaahay baa saa igu og iyo ama in ilaahay lagu dhaarta iyo ilaahay bay soo hadal qaadi jireen fa arjicu ilaa beyti gurigayaan ku noqon jiray fa ukafiru canhumaa sadaqad baan bixin jiray aan kafaara gud uga dhigaayo haddii magaca ilaahay ay been ku soo hadal qaadeen oo maxaa ku kalifaaya isagu ma samayn wax kafaaro ku waajibiye karaahiyata an yudkara allahu ilaa fii xaqin waxa sidaa igu kalifaya waxaan aada u nacayaan u dhibsanayey in ilaahay subxaana wa tacaala lagu soo hadal qaado waxaan xaq ahayn waxaan run ahayn in ilaahay la markhaati gashado ama lagu dhaarto iyadoo been la sheegayo ama dulmi lagu socdo arrintaasaan dhibsanayay buu ihi addoomaha ilaahay weyneeye subxaana wa tacaala ee xaqiisa aadka u yaqaana inuu ahaabuu tilmaamo wuxuu uhi nebigu wa kaana yakhruju ilaa xaajatihi gabadhiisaa garab geli jirtay oo halka uu ku soo xaajo gudanaya sida muuqata markaa musqule iyo waxaasimay jirin ayay u kaxayn jirtay fإida qaضىa xaajatahu amsakatu imra'athu biyadihi xataa yabluq markuu xaajo guto gabadhiisaa gacanta soo qaban jirtay oo soo luudin jirtay ilaa ay soo gaadhsiiso halkii uu jiifay falama kaana daata yowmi abطأa calayha marka uu xaajo gudanaayo sida qisada ku cad may dul istaagi jirin wahada min aladab way ka hadhi jirtay kadib markuu xaajada dhammaystee uu kaco ayay soo kaxayn jirtay maalin maalmaha ka mida ayuu habsaamay oo uu dib dhacay oo sooba kici waayeyba ilaahay baa subxaana wa tacaala u waxyooday shaw wawxiya ilaa ayuub an irkub birijlika hada muqtasalu baaridu washaraab ilaahay baa u waxyooday ila waa nebi ilaahay oo ku yidhi lugtaada ku dhufa halkaa biyo qabow ayaa ka soo bixi doona ku maydho oo cab intaasaanu ilaahay subxaana wa tacaala sabab uga dhigay marka ducadiisii laga yimaado shifaagiisa intaasu ilahay sabab uga dhigay fastabطaat way raagsatay fatalaqathu tanduru waqad aqbala calayha halkii ay ku ogeyd bay eegaysay oo indhaheeda ku dhacay isagoo soo socda qad adhaba allahu maa bihi min albala iyadoo ilaahay uu ka kaxeeyey wax allaale wixii imtixaan haystay waa wuu bogsaday oo xoog buu noqday quruxdiisii baa usoo noqotay wa huwa axsanu maa kaan xaaladii oo caafimaadka qabay xaaladdu ugu qurux badnaa oo kale ayuu noqday ilaa ay garanba weyday waa uba qaadan weydayba intaa yare uu kaa maqnaabuu sidaa ugu bogsado saa isugu bedelay laakiin hada biqudrat illaahi subxaana wa tacaala ilaahay awooddiisay taasi ku dhacday ilaahayna waa awooda dhibaatada addoonka haysata muddadaa iyo mid ka yarba inuu kaga dulqaado walow dhibaatadu ha noqoto mid muddo dheer addoonka haysatay gabadhii markii ay aragtay waxay tidhi iyadoo nin kale moodaysa ay baaraka allaahu fiika ninkaagan oo ilaahay ha ku barakeeye hal ra'ayta nabiy allaahi haada almubtalaa halka aad ka timi miyaad ku aragtay nebigii ilaahay la imtixaamay hadda nin kale ay moodaysaa isagiiba uma haysato wallaahi calaa daalika bay tihi ay maca daalika iyadoo arrinku uu sidaa ahaa oo nin kale aan u haystay maa ra'aytu aan nin kale yani isagii inaan isagii aanan kuu haysana nin kale kuu haysta maa ra'aytu ashbaha minka id kaana saxiixa qof adiga kaaga eg maan arag markii uu caafimaadka qabay faqaala inii ana huwa mid kaleba ma ihi buu yihi waa laftiisii ba arag waa nebigii ilaahay ayuub ee la imtixaamay ee zawjkaaga ahaa wa kaana lahu anduraan waxau hi nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu lahaa laba baydar buu lahaa baydarka ama andurku waa meesha raashinka lagu waro andurun lilqamxi wa andurun lishaciir miduu ku waro heedda iyo miduu ku wado ku waro qabadinka fabacaa allahu saxaabatayn ilaahay wuxuu soo diray laba daruurood falama kaanat ixdaahumaa calaa anduri lqamxi afraqat fiihi dahaba xataa faad waa laba daruurood biyo ka da'i maayaan midna dahab baa ka da'aaya midna fida ka da'aysa daruurtii baa soo socotay markii ay dul istaagtay halkii uu qamadiga dhigan jiray ayaa waxay ku afrogtay dahab ilaa meeshaasi ay burqatay oo dahabkii sida biyahoo kale uga durduray wa afraqat ilukhraa fii anduri shaciiri alwariqa xataa faad daruurtii labaadna halkii bohoshii uu dhigan jiray heedda ayay fiddo ku afrogtay fidday ku da'day ilaa godkaasi uu burqaday nabigeennu calayhi salaatu wasalaam intaasi ayuu ka sheegay qisada nebiyullaahi ayuub waxaa raacda nebigu wuxuu ihi kaana nebiyullaahi ayuub yakhtasilu curyaanan nebiyullaahi ayuub isagoo maryaha iska dhigay buu maalin maydhanayay waa markii dambe ilaahay uu caafimaadiye xoolahan badanna ilaahay uu siiyey fakhara calayhi jaraadu min dahab waxaa samada kaga soo daatay ayax dahab ka samaysan fajacala yaxhuuhu fii hawbihi wuxuu bilaabay inuu xaxantoobiyo oo maradiisii uu ku guro ilaahay baa la hadlay subxaana wa tacaala faqaala allahu ya ayuub alam uqnika can haada ayuubow kan miyaanan kaa qani yeelin dahab iyo fido iyo xoolo fara badan saasoniga hore kuu siiyey maxaad ka ururinaysaa kan faqaala nabiy llaahi ayuub yaa rabbi laa hinaa lii can fadlika rabbi ow fadligaaga iyo dheeraadkaaga iyo nicmadaada kama kaaftoomi karo nabiy llaahi ayuub calayhi afdal الsalaati watasliim qisadiisaasi sidaad arkaysaan waxaa ka muuqata inta aan la imtixaamin ka hor annahu kaana fii nacmaa inuu ku jiray nicmo aada iyo aada u weyn iyo nolol aada iyo aada u wanaagsan oo ilaahay uu isugu daray awlaad iyo maal iyo ehel qaraabo taasina ay sababtay dadku had iyo jeraale inay isaga ka ag dhowaadaan ilaahay wuxuu doonay subxaana wa tacaala addoon ciqaabkiisa ilahay waxba kuma falayee inuu imtixaamo xoolihii oo dhan buu ilaahay subxaana wa tacaala ka saaray awlaadiisii oo dhan ayaa dhibatay dhimatay wa usiiba fii jasadih xanuun aada u daran oo jidhkiisii wada gaadhayna uu ku dhacay dadkii markuu nicmaysnaa ku soo ururi jiray hadee jeer ag joogi jiray oo dhami waa ka yaaceen oo waa ka tegeen waxaa ku soo hadhay xaaskiisii wanaaggii ka dhaxayn jiree nicmada isla soo mareen iyadoo aan ilaabin iyo laba nin oo ka mida min kiraami asxaabihi asxaabtiisa kuwii khayrka iyo wanaagga badnaa ee akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arsaaqay saaxiibka runta ah iyo saaxiibka iska keenkeenka ahayna markaasoo kaley kala baxaan oo asidiiqu waa sidiiqu shidda saaxiibka runta ahi waa ka ku garab istaaga ee aan kaa tegin marka dhibaatadu ay kugu dhacdo laakiin ka marka aada ladan tahayna saaxiibku haya ee ku dhinac socda ee ku garab taagan mar allaale marka dhibaataiyo musiiba ay kugu dhacdana noqonayo midaydaan is-aqoon oo kale kaasi maaha saaxiib wanaagsan maaha labadaa nin markaa waa caawin jireen sida xadiidka ka muuqata subax iyo galabtii ayay u tegi jireen markii dambena sida aynu xadiidka ka akhrinay waa ka midkood yidhi nebiyullaahi ayuub dembi weyn buu galay oo waxaan sabab ugu noqday nebiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasi qalbigiisay taabatay horta waa isbari yeelay ilaahay siduu u weynan jiray xaqiisa u ilaalin jirayna waa sheege waxaa kaloo arrintaasi ay ku kaliftay markii hore sida muuqata wuxuu go-aansaday dhibaatadaasi inuu ku sabro asabru lkaamil weeye sabirka noocaasa sabirka aanu qofku dawana raadsan xataa aanu dhibaatada ka ducaysan dhibaatadaasi lafteeda u adkaystuu u sabro si u gaadho darajaatu saabiriin kuwa sabirka dhammaystiran sabraa darajooyinka ay gaadhaan laakiin hadalka noocaasi qalbigiisa aad buu u raadeeyey ilaahay buu u jihaystay subxana wa tacaala xaggiisa afka oo qura ilaahay kama baryin bal tawajaha ila allahi biqalbihi wa lisaanih ilaahay subxaana wa tacaala qalbiga iyo carabka labada waa ka bari ilaahay wuxuu weydiistay inuu dhibaatadaasi ka dulqaado ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu tawasulay nebiyullaahi ayuub laba arrimood alamru lwal shiddatu xaajatihi ilaahay waa u dan iyo baahi sheegta dhibaatada daran ee haysata iyadoo ilaahay uu ogiyo ilaahay cid ka ogi aanay jirin ayuu haddana sheegay isagoo ilaahay ugu tawasulaya waxyaaba ilaahay loogu tawasula waxaa ka mid ah alxaal ama shiddatu alxaaja walxaal xaaladda adagee qofkuu ku jiro siduu yihi nabiy llaahi muusa rabbi lima anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahow wixii aada khayr iyo wanaag ii keento aada iyo aad baan ugu baahanahay oo faqiir aan ugu ahay waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala ugu tawasulay ilaahay inuu ku ammaanay sifaadkiisa weliba sifatu raxma oo halkan munaasiba addoonka dhibaato adagi marka ay haysato wa anta aram anii masaniya duru wa anta arxamu raaximiin waa duco qalbiga ka soo go'day wastajmacat aadaab adducaa aadaabtii ducaduna ay ku jirto oo ay ku kulansan tahay ilaahay baa subxaana wa tacaala si aayaadka aynu akhrinay ku taalla ducadii ka ajiibay fastajabnaa lahu buuhi ilaahay subxana wa tacaala dhibaatadii buu ilaahay subxana wa tacaala ka dulqaaday weliba wakhti yaroo kooban sidaynu xadiidka nebiga calayh salatu wasalaam ku aragnay wax ilaahay cajzi geliyaa oo ilaahay uu kari waayaana ma jiro waa calaa kulli shayin qadiir nabiy llaahi ayuub calayhi afdal الsalaati watasliim ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku shaafiyey ducadaasi ilaahay uu baryey taasina waxay muujisay ana ducaaءa acdamu sababi lلshifaa wa ablagu dawaaءin yastakdimuhu اlinsaanu اlmariid ducada iyo baryada ilaahay la baryaa waa sababta ugu weyn ee ilaahay addoomihiisa ku shaafiyo waana dawada ugu raadayn og ee ugu xeesha dheer ee uu isticmaalo qof xanuunsanaya oo buka weliba ducada qofku isagu uu ducaysto taasaa ka xeel dheer kana fadli badan ta dadka kale ay u duceeyaan ilaahay baa yidhi fi lqur'aani alkariim aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu qofku markuu dhibaataysan yahay ducadiisu waxay aad ugu dhowdahay inuu ilaahay subxana wa tacaala ka aqbalo an yastajiiba allahu ducaahu buu aad iyo aad ugu dhow yahay qofku walihaada nabiy llaahi ayuub ilaahay baa subxana wa tacaala ducadii ka aqbalay waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu shifaagiisa sabab muuqato uga dhigay biyaha qabow ee ilaahay uu ihi ku maydho oo cab biyuhuna waa dawooyinka u qiimaha badan bay ka mid yihin gaar ahaan biyaha samada ka soo dega ee dhulka aan gelin biyaha xareedda ah oo qur'aanka iyo biyaha tahuurka ee samada ka soo degay iyo malabka saddexdaaba ilaahay subxana wa tacala wuxuu sheegay inay yihiin shifa saxaabada qaarkood ridwaan ullaahi calayhim markay xanuunsaan saddexdaasuma isku darsan jireen markaasaa la shaafiyi jiro o ilaahay subxana wa tacaala xanuunka uu ka dulqaadi jiray waxaa jiray nadar uu ku nadaray nebiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam markii uu xanuunsanayay sida muuqata maalin uu xaaskiisa ka cadhooday wuxuu ku nadaray xaaskiisa inuu boqol jeedal ku dhufto markii ilaahay uu shaafiyey xaaskiisii waa qof wanaagsan oo dadkii koloo dhami markay ka tegeen iyadoo aan ka duldhaqaaqin ee mar walba ku garab jirtay oo caawinaysay nebiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam waa sida aynu dareemi karno waa arrin adag qofkii sidaa ku ahaa inuu jeedaliyo uu idhaahdo markii uu bogsaday xooggiisa iyo awooddiisa iyo quruxiisu usoo noqotay uu idhaahdo soo dhigo boqol jeedal baan kugu dhufanayaa faraj labaad buu ilaahay subxana wa tacaala u furay oo arrinkaasuu ilaahay ka khafiifiyey isna culayska ku hayey rabbi subxaana wa tacaala wuxuu amray halkii boqol jeedaluu xaaskiisa ku dhufan lahaa inuu qaato laan faraaro badan leh oo geedka timirta laga jaray deetana hal mar uu ku wabsiiyo xaaskiisii dabeetana uu noqdo mid nadarkiisii oofiyo xaq ilaahay guday xaaskiisii wanaagga badnayd ee sidaa ugu soo sabirtayna aan dhibaatayn oo aan xanuujin qisada nebiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam marka lasoo koobe lasoo ururiyo inta qur-aanka iyo sunnuhu ay ka sheegeen waa inahaas qaybta labaad waxa aynu ka dhigaynaa ma hiya duruus wاlcibar alatii yastafiiduha اlmuslim min hadi اlqisa waa maxay casharada iyo cibrooyinka ay tahay qofka muslimka ahi qisadan inuu ka barto casharka koowaad wuxuu yahay alibtilaaءu sunaة اllahi fi awliyaa'ihi اlmuminiin waxaad ogaataa ina qofka la imtixaamo xanuun lagu imtixaamo oo ubad laga qaado lagu imtixaamo oo xoolo ka baxa lagu imtixaamo oo dadka oo ka fogaado ka yaaca lagu imtixaamaa waa sunno ilaahay oo soo maray ambiyada ilaahay iyo awliyadiisa qaar fara badanoo ka mid a ilaahay markuu imtixaamayana maqsuudkuma aha xanuujin iyo ciqaabis waa kuwii dadka u wanaagsanaaba laakiin ilaahay ujeeddo weyn buu ka leeyahay imtixaanka ah imtixaankaasi waa tahiir wa taskiya ilaahay uu ku taahirinaya waa ku nadiifinaya wa fiihi rafcu darajaati lahum darajooyinna kor baa loogu qaadaya ilaahay baa qur-aanka ku sheegay taa walanabluwannakum bishayin min alkhawfi wاljuuc wanaqsin min alamwaali wاlanfusi wاlhamaraat wabashir saabiriin aladiina idaa asaabathm musiiba qaluu ina lilahi waina ilayh raajicuun ulaaئika عalayhim salawaat min rabihim وraxma ulaaئika hm اlmuhtaduun u fiirsa aayaddaa ku jirta fii suuraةi اbaqara ilahay wuxuu leeyahay xaqiiqatan waxaan idinku imtixaami doonaa wax baqaha ka mida gaajo xoolihiinii oo nuqsaama nafihiinii oo nuqsaamo dad aad jeceshihiin inay dhintaana intaasi markay dhacdo dadki way kala baxayaan minhu man yجزc minhu man yصbir qaar way sabrayaan qaarna waxay muujinayaan argagax oo cadhay muujinayaan qadarka ay ka cadhaysan yihin waxaan sax ahayna way ku hadlayaan tallaabooyin khaldanna way qaadayaan oo ama xuquuq ilaahay bay dayacayaan marka la imtixaamo ama wax xaaraan oo ilaahay u diiday bay samaynayaan kuwa sabre u bushaareey buuhi ilaahay waa kuwa oo kuwa markay musiibadu ku dhacdo odhanaya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kuwaasi ilaahay baa ammaanaya waa sida ilaahay u ammaanay nebi ayuub inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab ilaahay muxuu ku ammaanay sabir addoon addoonnimadii xaqiijiyey inuu ahaa inuu ahaa kaiiru lawbati ila allah mid alla u noqosho badan inuu ahaa ilahay naxariistiisana way helayaan imtixaanka addoonka la mariya adduunya dusheeda lagu mariyaa addoonku haddii uu istithmaar ku sameeyo uu ka midha dhashado oo sida saxda ah ee sharciga ah uu ula tacaamulo musiibadaa wuxuu isu bedelayaa amaraat midhuu isu bedelaya iyo caiya min allahi subxana wa tacaala nicmo ilaahay ayuu isu bedelaya walihaada rasuulkeenna muxuu yihi man yurid illaahu bihi khayra yusib minhu yusib minhu rawahu bukhaari qofku ilaahay khayr la doono ilaahay subxaana wa tacaala musiibooyin iyo dhibaatooyin buu u qadaraa macnuu maaha musiibadoo quru qofku khayr ku helayaa maaha ilaahay wuxuu waafajiyaa sabirka iyo xusnu tacaamul maca hadi musiiba iyo musiibada inuu si fiican ula dhaqmo deetana taas waxay sabab u noqotaa wixii dembi uu lahaa in laga dhaafo isla markaana in darajooyin kor loogu qaado maa yazaalu lbalaau bilmumini wاlmumina fii nafsihi wa waladihi wa maalihi xataa yalqa allah wama calayh khaiya rawahu tirmidi wuxu uhi nabigeenu calayh salaatu wasalaam balaayada iyo musiibadu kama suulayso inay ku dhacdo qofka muuminkaa oo naftiisay ku dhacaysa oo awlaaddiisay ku dhacaysa oo maalkiisay ku dhacaysaa markaasuu sabraya oo sabirkaa ilaahay ajaruu kaga doonaya ilaa ilaahay uu la kulmo iyadoo wax dembi aanu dusha ka saarayn yaani waa kafaara waa loo dembi dhaafaya imtixaankana dadka waxaa loo kala mariyaa oo imtixaanku dadka ugu kala badan yahay dadka mu'miniinta ah sida ay u kala iimaan badanyina diintooda u kala xoog badan tahay yubtala arajulu calaa xasabi diinihi buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam ninka imtixaanka waxaa loo joojiyaa ama qofka inta iimaankiisa iyo diintiisa iyo ku toosnaanta waddada ilaahay ay u joogto markaa qofka muuminka haddii la imtixaamo waa inuu imtixaankaasi isagu u bedelo mid loogu dembi dhaafo darajooyinna kor loogu qaado ammaanta ilaahayna uu ku helo addoomaha ilaahayna uu kaga mid noqday wanaagsan taasina waxay ku imanaysaa inuu sabru ixtisaabo arrinka labaad qofka in adduunyada lagu imtixaamo dhibaatooyin ay ku soo maraan wax badanoo wanaagsanoo nafuhu ay jecel yihiinna uu waayaa calaamadu ma aha inuu yahay addoon ilaahay ka fogo ilaahay agtiisa aan qiimiyo qadar ku lahayna liita nebiga ilaahay baa la weydiiyey ayu nnaasi ashaddu balaa'an dadka yaa imtixaanka u daran adduunyada lagu mariyaa qaala alambiyaa ambiyadaa lagu mariyaa nebiy llaahi ayuubna tusaaluuyi uma alamhalu faalamhalu kadib dadka imtixaanku wuxuu ugu kala bataa ugu kala daraadaa siday u kala wanaagsanyiinoo qofba qofka uu ka wanaagsan buu imtixaanku kaga bataa fayubtala arajulu calaa xasabi diinih qofka waa la imtixaamaa imtixaan diintiisa la qadara fain kaana diinuhu sulban ishtadda balaa'uh haddii diintiisa iyo iimaankiisu mid adag ay tahay imtixaanku uu kusii daraadaa wain kaana fii diinihi riqa ibtuliya calaa xasabi diinihi haddii diintiisu ay daciifta oo khafiif ay tahayna intaasaa imtixaanka loo joojiya famaa yabraxu albalaa'u bilcabdi xataa yatrukahu yamshi cala alardi maa calayh khai'a addoonka ilaahay ee wanaagsan imtixaanku kama suulaayo iyo ibtilaagu ilaa loo dembi dhaafo uu dhulka dul socdo iyadoo hal dembi aanu u qorayn imaamu axmed iyo tirmidi baa wariyey nabiyulaahi ayuub waad aragtaa sida loo imtixaamay ninkaasi wuxuu u qaatay imtixaankaasi inuu dembi ka dhashay laakiin xaqiiqadu saasi ma ahayn addoon ilaah wanaagsan buu haddana waa la imtixaamay addoonku adduunyada dusheeda inuu helo caafiya wasalaama badqab iyo nicmays iyo imtixaan la-aan inuu ku noolaado oo maalinba aanu xanuunsan duri xataa aanu ku dhicin ubadkiisa aana dhibaata soo gaadhin maalkiisa inaanay soo gaadhin daliiluma aha inuu ilaahay ilaahay inuu jecel yahay addoonkaa oo arrintaasi ay tahay karaama maamuus xagga ilaahay subxana wa tacaala ka yimi bal arrintu cagsigay noqon kartaa wuxuu idhi abu hurayra radia allahu canhu nin acraabiya u soo galay nebiga calayh isalaatu wasalaam nebigu wuxuu doonay inuu ogaado bal ninkan in maalina la imtixaamay rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi isaga oo ninkaa la hadlaaya hal akhadadka umu mildam qad umu mildam bahasha la dhaa weligaa ma kugu dhacday wuxuu uhi umu mildam waa maxay qaala xarun yakuunu bayna aljildi wallaxm waa kulayl qofka ku dhaca oo haragiisa iyo hilibkiisa kala dhex gala waa xumad aada u dara weeye taasi weligaa ma kugu dhacday qaala maa wajadtu hada qad weligay taasi igumay dhicin buuhi qaala hal akhadaka hada sudaacu qad madax xanuunka daran sida dhanjafkoo kale ah weligaama kugu dhacay wuxuu hi horta sudaacu waa maxay qaala cirqun yadribu cala alinsaani fii ra'si waa xidid qofka madaxa ka qabta qaala maa wajadtu hada qad taasina weligayguma dhicin buu ihi falamaa walla ninkaasi markuu jeestay qaala nabiyu calayhi salaau wasalaam man axaba an yandura ilaa rajul min ahli الnaar falyandur ilaa hada rasuulku wuxuu hi ninkaa jeclaada inuu eego nin ahlu naara ninkaa ha eega buu hi nebigu calayh isalaatu wasalaam weligii dhibaata kumay dhicin haddana waa ahlu naar markaa qofka inaanay dhibaata ku dhicini daliil uma aha inuu ahlu janno yahay inuu min ahli karaama yahay oo ilahay agtiisa maamuus uu ku leeyahayoo ilaahay uu jeceliyay xadiidkana axmed baa wariyey qisadani waxay inoo tilmaamaysaa fadlu sabr waridaa biqadaaءi اllahi subxana wa tacaala fadliga uu leeyahay sabirku sabirku waa maxay oo qofka marka ay dhibaatadu ku dhacdo inaanu qadarka ilaahay qalbiga uga cadhoon carabkana waxunaanu kaga hadal xubnihiisuna wax shareecada khilaafsan aanay samayn waxaa ka sii sarraysa derajada sabirka darajat ridaa darajat ridaa waa maxay waa inaanu cidnaba u cabanba oo qofku saabir waa noqon karaa isagoo cabanaya wale xanuunkaasaa igu dhacay oo dadka u sheegaya laakiin darajatu ridaa way ka sarraysaayo waa sabirkii oo ay raacday inaanu cidnaba u caban laa yashtaki ilaa axad cidnaba u sheegan maayo sabirkuna waa laba nooc sabrun ikhtiyaariyun wa sabrun idiraariyun sabir qofka ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa ku yimaada oo qofku xataa waxyaabo uu awoodo inuu dhibaatada iskaga suuliyo inuu iska daayo isagoo doonaya fadliga uu sabirku leeyihi sabirka nooca labaad asabru lidiraari baa la dhahdaa qofkani wax walba waa soo sameeyey wax kastoo uu islahaa dhibkaagan ayuu wax ka qaban karaa ama sababu noqon karaa in ilaahay subxana wa tacaala uu kaa suuliyo dabeetana markii ay taagi u run sheegtay buu arrinkiisu sabir ku soo ururay ka hore ayaa fadli badan ka hore waa ka ay ku sifowday gabadhii madoobeyd ee nebiga calayh isalaatu wasalaam u timi waxay tidhi rasuulka ilaahay inii usrac wa inii atakashaf laba arrimood bay nebiga calayh isalaatu wasalaam u sheegtay waan suuxaa bay tihi markaan suuxana marada iga dhacda fadcu llaha lii ilaah ii bari faqaala nabiyu in shiti sabarti walaki ljanna haddaad doonto waad sabrioo jannaad geli wain shiti dacawtu llaha an yucaafiyaki haddaad doontana waan kuu ducayn oo ilaahay baan caafimaad ku weydiin qaalat abir iirso waxay tihi waan sabraya mar haddii sabirka janno lagu helaayo qaalat fainii atakashafu fadcu lah an laa atakashafa fadacaa laha xanuunkan isaga waan ku sabrayaa haiga ducayn rasuulka ilaahay hadda waa xanuun halisa waa suuxdin taasi maxay daliil u tahay qofku xanuunka ilaahay subxaana wa tacaala u qadaray inuu ku sabraa inay u bannaan tahay oo xataa dawada uu iska daayo uha iska dawayn maayo anigu waxay tihi rasuulka ilaah marada iga dhacda bal ilaah ii bari markaan suuxa maradu inaana iga dhicin waa u duceeyey nebigu alayh salatu salaam inaana maradu ka dhicin ibnu cabaas wuxuu yidhi waxaa dhici jirtay inay suuxdo oo aad moodaysay maryaha inay cidi ku hayso cidi ay ku xejinayso ducadii nebigu ilaahay subxana wa tacaala u aqbalay sabirku wax ilaahay qof uu siiyo waa waxa u weyn sabirkuna isa sabirsiin buu u baahan yahi waxaa laga yaha naftaadu inaana diyaaro inaad sabirto laakiin waa inad nafta kula jihaad waman yatasabr yusabirhu اllah wmaa ucطiya axadu caطaءa khayra waawsaca min asabri buu nebigu xadidka bukhaariy muslim wariyeen qof lama siin wax qof la siiyo oo ka weyn ka khayr badan oo ka ballaadhan sabirka noocyadiisa dadka sabra ilaahay baa jecel wallahu yuxibu saabiriin ajar weyn oo ilaahay u oofinayaabay heli doonaan inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab hum alfaa'izuun iyagaa kuwa guulaystay inii jazaytuhum اlyowm bima sabaruu anahum hum alfaa'izuun markaa sabirka ha la ogaado adduunyada imtixaankeedu waa badan yahay arinka saddexaad ee qisadan ku jira muhimkii wuxuu yahay fadlu ducaa ducadu fadliga ay leedahay iyo aharka iyo raadka ay leedahay walihaada waxaa khalada waxa ay ku hadlaan suufiyada qaarkood oo idhaahdaan ilaahay ha baryina waayo cilmuhu bixaalika yugniika can su'aalihi ogaanshaha ilaahay xaalkaaga uu og yahay ayaa inaad barido kaaga fila waabuu ku ogya maxaad ka bari hada ala waa khalataas ilaahay nacam waa ku ogyahay laakiin inaad baridaa waa sharci waa cibaado inaad ilaahay baridaa subxana wa tacaala nabiy laahi ayub isagoo nebi ilaahaya ilaahay buu baryey subxaana wa tacaala si aad arkayso weliba ducadiisa maxaa ka muuqda iftiqaar wa tadaruc ilaahay buu subxaana wa tacaala aada isugu baahiyey baahidiisa u muujistay oo uu isu dhuldhigay rabbi buu subxaana wa tacaala nabiy laahi ayuub sidaad arkayso uu ammaanay nabiy laahi ayuub ilaahay subxana wa tacaala ducadii waa ka aqbalay waayo asbaabu ijaabati ducaa ayuu la yimi asbaabtii ducada lagaga aqbali lahaa oo ay ka mid tahay inuu addoon ilaah wanaagsan ahaa nicma alcabdu oo uu ka mid yahay sabirka u horeeyey oo ay ka mid tahay karat اrujuuc ilى اllah inuu ilaahay in badan u noqon jiray carabkiisa iyo iyo qalbigiisa labadaba marka la eego waxaa kaloo qisadan ka muuqda addoonka haddii la imtixaamo marnaba haddana nicmo ilaahay kama marhna marka ilaahay markuu ku imtixaamo nicamka kale ilaahay uu ku siiyey iyaga eegoo xusuuso arrintaas waxay sabab kugu noqon doontaa imtixaankaa dhibkiisu inuu kaa khafiifo ilaahayna subxaana wa tacaala inaanad ka fogaan curwa ibnu zubayr radi allahu canhu isagoo safar ku jira ayaa gaangari baa lug kaga dhacday dhakhtarkii baa eego wuxu uhi waa in la jaro lugtii baa laga jaray iyadoo lugta ay go-aanto ay dhaawac tahay ayaa toddoba inanoo u dhalay mid ka mida loo soo sheegay inuu dhintay waxaa la ihi baqal baa haraatido dabeetana uu dhintay muxuu yidhi curwa ibnu zubayr kaana min acbadi khalqi illaah addoomaa ilaahay kuwa ugu cibaadaysiga badan buu ka mid ah allahuma inahu kaana lii banuuna sabca faakhadta waaxida wa abqayta sita ilaahayow toddoba inan baan lahaa mid baad qaaday lix baad ii reebtay wa kaana lii aطraafun arbaca laba lugood iyo laba gacmood baan lahaa faakhadta waaxida wa abqayta alaaثata mid baad iga qaaddo saddex baad ii reebtay fain ibtalayta faqad caafayta ilaah haddaad imtixaantay dhinac kalena caafiye iyo badqab iyo salaamaad iga siisay walain akhadta faqad abqayta haddii aad inamadaydii mid ka mida qaaday in ka badan baabad ilaahw ii reebtay markaa qofka muslimka hadya jeraale dhibaatada haysatoo qura yaanu eegin ha eega nicamka kale ilaahay uu siiyey ha eega dadka kale ee ka dhibaato badan taasi waxay sabab ugu noqonaysa suu nebigeenu inoo sheegay nicmooyinka ilaahay uu siiyey in aanu xaqirin cumuuman qisadu waxay faa'iideynaysaa fadliga nebiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam iyadoo saa loo imtixaamay xaaskiisaa wanaagsan iyada lafteeda waxaa laga baranayaa qofkaad isu dhowdihiin ha noqoto gabadha ninkeedii la imtixaamay ama ninka xaaskiisii la imtixaamay ama waalidka waladkiisii la imtixaamay ama awlaadda waalidkood la imtixaamay ama qofka la imtixaamay walaalkii ama dad kaleo qaraabadiisaa ma aha imtixaankaasi haba dheeraadee iyo dhibaatadaasi inay ilowsiiso wanaaggii ka dhaxayn jiray iyo xaaladihii fiicnaa isla soo mareen isaga laftiisaa sabir looga baahan yahay waa inuu sabro oo dhibaatada qofkaasi ku dhacdee u sabro weliba waa inuu ixtisaabo ajar inuu ka helana waa inuu u niyoodo waxaanad ogaataa qofkaa dhibaatadu ku dhacday in ilaahay awood dhammaystiran uu leeyahy dhibaatada inuu ka dulqaado oo berri uu noqdo axsana minka adiga mid kaa wanaagsan oo haddii dhibaatada aad ku nacday dabeetana ha dhowtoole adigu aad isku khajisho aad isla yaabto oo tirado ruuxa maxaad u samaynaysaa la maalmihii uu dhibaataysna miyaad u sabirtid qofkood garab taagnaatid oo aad caawisid gabadhaasi nebiyulaahi ayuub ruux dumara wanaagsan oo qiimale inay ahayd ayay qisadani muujinaysaa duruusta iyo casharada qisadan laga qaadanayaa aad bay u tiro badan yihiin laakiin intaasaynu kusoo koobno qodobadii u muhiimsanaa ayaynu sheegnay ilaahay baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa inuu inagu anfaco guud ahaan inuu ilaahay naga dhigo kuwa sabra ilaahay quluubtooda ay ku xidhantahe rabbi baryo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira
ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed